cilmi baaris la sameeyey ayaa lagu ogaaday in maandooriyaha kamriga uu yahay midka loogu isticmaalka badan yahay ee kenya waxaa sida tani maanta lagu shaaciyey warbixin uu soo saaray maamulka qaran ee la dagaalanka isticmaalka maandooriyaha ee nakadha warbixinta nakadha ayaa muujinaysaa in mid ka mid ah siddeeddii qof ee kenyaanka ah oo da'dooda u dhexaysa shan iyo toban ilaa lixdan iyo shan sana jir oo ayna tiradoodu gaarayso saddex milyan boqol sagaashan iyo sagaal kun boqol toban iyo sagaal qof ay isticmaalaan kamriga waxaa ugu badan ee dadka isticmaalaa kamriga galbeedka dalka oo ah boqolkiiba labaatan iyo saddex dhibic sideeda waxaana ku soo xigaa gobolka xeebta boqolkiiba toban iyo saddex dhibic ee sagaal iyo bartamaha kenya oo ay dadku isticmaalaan kamriga boqolkiiba labaiyo toban dhibic sideeda sahanku waxa uu intaasi ku daray in nairobi ay tahay meesha ugu badan ee kamriga sida sharciga ah loo soo saaro laga isticmaalo boqolkiiba toban dhibic saddex waxaana ku soo xigaa bartamaha toban dhibic eber iyo bariga dalka siddeed dhibic afar isticmaalka jangaa ayaa ah kan ugu sarreeya ee gobolka galbeedka boqolkiiba koob iyo toban dhibic afar halka nyanza uu soo galay kaalinta labaad ee boqolkiiba lix dhibic saddex iyo riftival oo isna laga isticmaalo boqolkiiba saddex dhibic ee lix kamriga gacan ku samayska ah ayaa sidoo kale laga diiwaangeliyey midka ugu sarreeya ee gobolka galbeedka boqolkiiba labaiyo toban dhibic sagaal waxaana ku soo xiga xeebta boqolkiiba toddoba dhibic afar iyo inyanza boqolkiiba laba dhibic labo marka laga soo tago kamriga tubaakada ayaa kaalinta labaad ee ka soo gashay liiska loogu badan yahay isticmaalka daroogada ee kenya boqolkiiba siddeed dhibic shan taasoo ka dhigan in hal qof labay tobankii qof ee kenyaanka ah da'dooda u dhexayso shan iyo toban ilaa lixdan iyo shan sana jir oo ayna tiradoodu gaarayso laba milyan saddex boqol iyo shan kun sagaal boqol labaatan iyo sagaal ay isticmaalaan daroogada tubaakada ah tubaakada waxaa aad looga isticmaalaa bartamaha boqolkiiba kow iyo toban dhibic sagaal waxaana ku xiga xeebta boqolkiiba toban dhibic siddeeda iyo bariga dalka boqolkiiba toban dhibic toddobo qaadka oo sidoo kale loo yaqaano miraa ayaa ah midka saddexaad ee loogu isticmaalka badan yahay ee dalkani kenya boqolkiiba saddex dhibic ee lix taasoo la micno ah hal ka mid a zeedi labaatankii qof ee kenyaanka oo da'dooda u dhexayso shan iyo toban ilaa lixdan iyo shan sana jir oo ayna tiradoodu gaarayso sagaal boqol lixdan iyo afar kun toddoba boqol soddon iyo toddobo ay cunaan qaadka ama jaadka waxaa inta ugu badan ee laga cunaa qaadka gobolka beri boqolkiiba sagaal dhibic lix waxaa ku soo xigaa gobolka waqooyi beri ee dalka boqolkiiba toddoba dhibic labo iyo nairobi oo soo gashay kaalinta saddexaad ee cunista qaadka boqolkiiba afar dhibic sagaal warbixinta maanta uu soo saaray maamulka qaran ee ololaha ka hortagga daroogada nakadha ayaa dhinaca kale muujinaysa in maandooriyaha xashiishka ay isticmaalaan konton iyo saddex kasta oo kenyaana oo ay da'dooda u dhexaysa shan iyo toban ilaa lixdan iyo shan sana jir oo ayna tiradoodu gaarayso shan boqol toban iyo siddeed kun siddeed boqol iyo toddobo waa ayna korortay isticmaalka xashiishka boqolkiiba sagaashan shantii sana la soo dhaafay nairobi ayaa hogaaminaysa isticmaalka maandooriyaha xashiishka waxaa ku soo xigaa gobolka nyanza iyo xeebta nakadha waxaa intaasi ku dartay in shan boqol oo qof ay kenyaankay da'dooda u dhexaysa shan iyo toban ilaa lixdan iyo shan sano oo ayna tiradoodu gaarayso lixdan kun afar boqol iyo toddoba mid ka mid ah uu isticmaalo daawooyin dhakhtar qoray ilaa hal milyan toddoba boqol lixdan iyo lix kun shan boqol siddeetan iyo saddex kenyaanka ayaa la ogaaday inay isticmaalaan darooga badan cilmi baaristan waxay sidoo kale muujinaysaa in celcelis ahaan kenyaanka ay balwadda ku bilaabaan inta u dhexaysa da'da lix iyo toban ilaa labaatan sida tubaakada qamriga qaadka xashiishka kokeynta iyo horooyinka